Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Agaasimaha Madaxtooyada Hirshabelle ayaa si wadajir ah waxay u daahfureen daadejinta awoodaha iyo dhamaystirka furfurista adeegyada dawladda ee dowlad goboleedka Hirshabelle kaasoo ay kasoo qayb galeen howlwadeennada wasaaradda iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamulka Hirshabelle ujeedada barnaamijka ayaa ahaa in la horumariyo isku xirnaanshiyaha shaqada iyo kor u qaadista wacyiga iyo fahamka shaqaalaha dawladda Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Federaalka Soomaaliya Ciidaruus Macalin Xasan ayaa kasoo qaybgalayaasha ugu baaqay in laga qayb qaato dhamaystirka barnaamijka salaan kadib waxaa farxad noo ah inaan maanta aan imaano magaalada jowhar kulankaan idinla yeelano annagoo ulajeedkeennana uu yahay inaan dhammaystirno shaqooyinkii ka socday furfurista asteynta awoodaha sidaa la socotiin disembar iyo labadii golaha wadatashiga qaranka oo hirshabelle ay qayb ka ahayd waxaa lagu saxiixay heshiis la yidhaahdo asteynta awoodaha kaasoo qoraayo awoodood loo kala asteeyey saddexda heer ee dowladnimada shaqooyinka ay leeyihiin federaalka oo ilaa iyo afartan iyo afar ahaa shaqooyinka ay leeyihiin dowladaha hoose ilaa soddon iyo laba ahaa iyo howlaha loo asteeyey dowlad goboleedyada ilaa labaatan iyo sagaal ahaa iyo howlo kale oo ayagana wadaag ah oo ka dhexeeyo laba heer abka dhanka kale agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Hirshabelle Cabdiqaadir Cabdulle Xooshow ayaa xubnaha ugu baaqay inay il gaar u yeeshaan barnaamijkan aan u tagnay marar baa fara badan waddanka Kenya magaalada Nairobi si aan discussion fara badan ugu galno waqti badanna aan soo gelinay laakiin maanta waxay u taallaa inay maaragtay meesha annaga shalay soo gaarsiisinay ay ka sii riixaan aqoon-yahanada iyo kaadiriinta ku sugan maanta gogashan madashan ku sugan inay ka qayb qaataan oo ay doodooda ku darsadaan masiirka hirshabeelle waxaa laga hadlayana ay tahay daadejinta awoodaha ha noqoto federaal iyo state iyo dowladaha hoose in badan baa la yidhaahdaa federaalka waxbaa nooga maqan maanta ayay rabtaa dad iyo aqoon maskaxdooda ay furan tahay